Sheekh Maxamed Faarax Shilo oo ka mid ah culumudiinta magaalada Jowhar ayaa bulshada ugu baaqay in ay si weyn uga shaqeeyaan ilaalinta nadaafadda si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ka fogaata cudurrada faafa. Nadaafadda ayaa ah saldhig muhiim ah oo bulshada ka caawiya inay ku noolaadaan deegaan nadiif ah, wuxuuna bulshada ku booriyay inay ka taxadiraan qashinka, biyaha wasakhaysan iyo guud ahaan meelaha nadaafadda ka lidato.
maxaa yeelay shareecada islaamka aada iyo aada ayay u dhiirigelisay in nadaafada la ilaaliyo oo aada iyo aada loogu dadaalo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi in allaha tacaala ayib ilaahay subxaanahu watacaala waa wanaagsan yahay yuxibu ayib ilaahay wanaagan wuu jecel yahay ilaahay subxaanahu watacaala nadiifun waa nadiif yuxibu nadaafa ilaahay nadaafadan wuu jecel yahay xadiidkan wuxuu uu ku yaalaa sunan tirmidi Ee, qofka inuu nadaafada ku dadaalo oo nadaafada aada iyo aada ugu dadaalo maxaa yeelay nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay altuhuuru shatru liimaan daahir ahaanshaha nadiif ina qofka uu ahaado oo nadaafada ku dadaalo waa iimaanka barkiisa buu leeyahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annadaafatu min aliimaan nadaafadan waxay ka mid tahay iimaanka ay ka mid tahay qof aan nadaafad lahayn iimaan ma laha marka qofka nadaafada inuu ku dadaalo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ida stayqada axadukum axadkiin hadduu soo kaco hurdada uu kasoo kaco falyufriq ha dhaqo calaa yadayhi gacnihiisa halaatha maraatin saddex jeer ha dhaqo oo gacnihii ha nadiifiyo ha iska dhaqo qabla an yudqila fii yadihi intuusan gelinin yacni gacantiisa fii inaa'ihi weelkiisa intuusan gelinin qabla an yudqila yadahu fii inaa'ihi fa inahu laa yadri fii mabaatat yadahu ma garanayo buu yihi nabiga sal ly slam gacantiisa meelay ku barisay lidaas sidaa daraaddeed gacnaha iska nadiifiyo nadaafada marka in lagu dadaalo shareecada islaamka aada iyo aad ayaa qofka ugu dhiirgelinaysaa nabiga weli sala allahu alay wasalam wuxuu yihi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartahum bisiwaak cinda kulli salaad haddaanan ummadeyda dhibaynin waxaan amri lahaa buu yihi inay salaad walba ay cadeystaan ayaan amri lahaa buu yihi nabiga sala allahu alay wasalam lidaas sidaa daraaddeed qofkii inuu nadaafada ku dadaalo xataa nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yihi qofkii seexdo gacantiisa asigoo waxyaabo oo maraq iyo waxyaabahaas leh man naama wa fii yadihi kamarun walam yaqsilhu fa asaabahu shay-un falaa yaluumana ilaa nafsa nabigu wuxuu yihi qofkay seexdo isagoo gacantiisa wax leh maraq iyo waxyaabo oo ma aragtaa oo soo carfaay leh hadduu seexdou yihi oo wax asiibaan yoosan eedeynin buu yihi ilaa naftiisa mooye nadaafada marka waxaa dareemaysaa shareecada islaamka inay meelweel dhigtay ee dadkii ku boorisay marka qofka inuu nadaafada ku dadaalo waa shay aad iyo aada u fiican lidaas sidaa daraaddeed marka walaalaha muslimiinta oo i dhageysanayo waxaan kula dardaarmaya inay caafimaadka ku dadaalaan nadaafada inay ku dadaalaan ayagoo weliba caafimaadkooda aada iyo aada u ilaalinayo maxaa yeelay caafimaadka waxa ugu horeeya maalinta qiyaamo oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiinayo ayuu ka mid yahay oo ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamaha markii la gaaro ilaahay wuxuu leeyahay miyaanan caafimaad ku siinin ayuu ilaahay leeyahay subxaana watacaala Nadaafadda ayaa sida lagu sheegay diinta Islaamka ah qayb ka mid ah iimaanka isla markaana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo.